walmaamulkadan soo biidartay maadaama barakeyaal badan yihiin makafalin marka kayda dhaan yoma soo beniino walahana deeri dhankaas oon kafalinayna walahana deeri hata walalin bilaawi haddii armooy warka deegaankaasna fiileen ruwan dadkiina siilay barakaashan kasoo yihiin waleeka darmaahay dhankaasoo guud ahaanba abaaro ku jirta soomaaliya haasatan gobolka bokool abaaro ku jirta dadka dhan baa isku baabaasan dhibaatooyinka dhinaca bani aadamka iyo hoole kulliba dhibaato badan ku jirta marka ayuu saasataa barkayaasha jiran armooya kulley baata armoo dhaafka meelfayla marohaya alxamdulilah runtii dadkii barakayaashii deegaanka maana wayba lainsuubi deegaana lainsuubi oo dadkii oo degmada xudur deganaayo deegaana suubin deegaana deganyin alxamdulilah dhibaato kalam ku jirta alaab oo maacuni iyo alaab oo buskeyn wasaabsan wasi iyadoo manaha jeeraran dherow injiwaya ilaa shalay siyaasi hada barnaamij saasee kusu socda barakayaashii walyaroo saasa jiran ankastoon ka falanahay laakiin walala bilaaway alxamdulilah wadaab daabkaas anima madinta ku taban sagaashan kilomitr dagaalka galantiilu dagaalkale kasuubiyan oo nimanka nabadiidka dhibaato badan jeesideena sootan haddii hamigiska ay jara ciidamada diyaar garowaan ani maanaa kiilu iyo nawaar jamiilaha nimankan buraad ee kasuuyin ila diblin huray ciidamada runtii arrintaas kabaabulayan alxamdulilah laakiin ka jarna wakti midaa toob wakti umaraan laakiin armayo warka jarana dublinaga dadkaas deegaamadoda kanaga maalinkaas walala suubido ayala suubiya kiirin galakabaa nimankaas meelada meeli baabkaas iyo kasuuyin masalka dheer waran baa ciidamadan baa iskaashoo manaa ciidankii hore huduruuyo tukankii iskaash sameeyaan insha allahu howlbadana gobolan doonaan hatin howlahan howlbadana gobolan doonaan insha allah haddii ilaahay jarana dhawaan ciidamadahaysay oo si guud ahaan nsla jaran deegaan iyo seedeen ama galante ka dhekan ha deegaan badana seedan tuurooyin badana la seedan iyo howlgalayaan manaa nimankaasna walailaa karayan gabankusiya tallaabada kuuqaadi yaji hatin howliyaha